magaalada muqdisho ayaa tababar loogu qabtay ku dhowaad boqol macalin oo dhiga maadada afka soomaaliga tababarka ayaa inta uu socdo lagu bari doonaa macalimiinta dib u adeegsiga habdhigaalka iyo horumarinta afka soomaaliga waxaana soo qabaqaabiyey tababarka akademiye goboleedka afka soomaaliga ee iiga waxaana kasoo qayb galay furitaanka tababarka maamulka waxbarashada gobolka banaadir maamulayaal iskuul iyo marti sharaf kale macalin cabdulaahi sheekh gacan madaxa tababarada akademiye goboleedka afka soomaaliga iiga ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka dhanka macalimiinta ay akademiyada u qaado bal in wixii aqoon oo ay hayso inay u gudbiso si jiilkeena soo socda ama dibboor ugajafidda afka hooyo aan meel oga soo wada jeesano dhammaanteen macalinkuna waad ogtihiin waa baraha labaad ee bulshada maxamed yuusuf nuur agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada gobolka banaadir oo dah furay tababarka ayaa sheegay in tababarkan wax badan uu ka bedeli doono qaab qoraalka afka soomaaliga markaan dib u fiiriyo qorista af soomaaliga iyo sida loo qoro waxaa arkayay qof walba siduu rabo inuu qoray waxaa xasuustaa inna laga sixi jiray qoraalka inna laga sixi jiray oo macalinku sida ingilishta ama carabiga maaragtay loo saxo naxwaha iyo qoraalka loo saxo oo kale inna looga sixi jiray waxaan arkay hadda qoris badan oo la qorayo markaan dhowr mar aan fiirshay iyo waxyaabo badan oo lasoo daawaco waxyaabo badan oo lagu soo qoro niyusyada beyjaska lagu soo qoro waxalbasu qoro mid laba qof oo isku eri qoraysa ah qofna wuxuu qoraya waxay qofna waxa ay ay qoraysaa maragta simple intaas kaliya intusaya oo ay labaduba isku turjumaad yihiin laakiin qoraal ahaan kee fid garaynaya meesha oo labadooda geli kara ilaan labadaba laba macnay kala leeyihiin haddii loo raaco xagga maaragta naxwaha qoraalka la dhigayo